bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenime rediyo jawhara qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma oo maalintii saddexaad gudaha magaalada baydhabo ka wada gurmud biilaamin ah maamulada galmudug iyo puntland oo magaalada gaalkacyo uu qayb galay munaasabad lagu ciidsiinayay saddex boqol oo carruur agoon ah xarunta boqor salmaan ee magaalada muqdisho oo daafurtay qaybinta sakaatulfidriga xafiiska warfaafinta madaxtooyada soomaaliya oo sanadkii sagaalaad xiriir ah ciidsiiyey carruurta agoonta ee wariyaashii geeriyooday dibaddan waxaad ku dhegaysan doontaan wasiirka difaaca israa'il oo sheegay inay dileen cali larajani oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarraysa golaha ammaanka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxa ayan qodobada warka habeennimeed rediyo jawar idinahay kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo faahfaahsan waa habeenimo talaada arbacana ay soo gelayso taariikhdana ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bish saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle ayaa maanta kormeer ku tagay laami saarista wadooyinka magaalada jawhar oo si rasmi ah u bilowday abukaryaar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wadooyinka waaweyn ee magaalada jawhar oo maanta si rasmiga loogu bilaabay in la saaro laamiga iyadoo tani ay noqotay isbeddel taariikhi ah oo muddo badan ay sugayeen shacabka ku nool hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan caasimadda oo aan hadda idinkala soo hadlayo saaxiibayaal bulshada warmoog ohow wax baa la qabtay wax arag maanta xawilmalaayiinka jawhar iyo xawilmalaayiinka hirshabeelle mudan cali cabdullahi xuseen cali guudlaaba waxaan rabaa dadkii meelaha soo qorqori jiray ee saaxiibaday ahay jawhar ku dhashoon is naqaano maanta wejigii wejigaan ahayn ha soo qoraano hadday wadaniiddu doodi jireen oo wadiniid ay ka eheeday qaylada maanta ha soo qoraano taariikhdan cusub haddii marka hore ay ka eheeday in xoogaa birqaad la siiyane birqaad adeero waa soo dhammaaday waddankaada quruxso waddankaada u faan waddankaada meediyaha dhexgeli waddankaada dadka ugu faan adi waddankale intaad soo qaadan leeday bal maanta jowhar soo qaado iyo magaalooyin kaloo badan oo hirshabeelle oo u amray madaxweynaha in shaqadan ay ka socoto waxaan rabaa marka anoo ka faa'iidaysanayo fursaddan dadweynaha ku dhaqan magaalada jowhar maadaamaan nahay guddigii waddada oo waddooyinkan in la dhowro waddadan wax weyn ayaa laga qabtay loo soo maray dhibaataa loo soo maray marka waxaana dhaqaalaa lagu bixiyey waxaan rabaa waddadan inaan lagu ciyaarin gudoomiyaha degmada jowhar aan duqa caasimadda mudane cusmaan maxamed mukhtaar baarey oo isna goobtani ka hadlay waxa uu markaasi sheegay in mashruucani uu markaa yahay mid wax weyn ka bedeli doonaa bilicda iyo horumarka magaalada sidaad arkaysiin il waxay hayso ilaalma ka dhan shacabka reer jowar waxaan leeyahay kii warboogow wax baa la qabtay wax arag marka xigta waxaan leeyahay haddii canshuurta la bixiyo sidaanay leedahay dadweynaha reer jowar aan jeclahay canshuurta bixi sidaan isika fiican waa gaaraynaa sidaad ogsoon tihiin dhismo badanaa socdo ee dhammaystir u baahan tan hadda aad arkaysid tusaale fiican aynii tahay kaabayaasha dhaqaalaha ama magaciisi kaabayaasha dawladda ayaa horumar fiican lagu samaynooyaa waxaa taas faahfaahinteeda noo bixi doono wasiirka howlaha guud oo dhinaciiga taagan laakiin waxaan rabaa shacabka reer jawhar inaan u hadlo ee aan kula dardaarmo wixii loo sameeyey inay ilaashadaan buundadiya hadda miila sameeyey marba qaara laga jibinooyaa wax loo dulqaadan kara ma aha ina kaligeen oo xil naga saaran yahay qof kastoo muwaadina ayaa xil ka saaran yahay laamigaa hadda aad arkaysiin qashininkii soo shubo ama oo magaciisii isku dayo in magaciisii uu waxyeeleeyo waxa waaye dawladda kaleed laga marrabe waxaa rabaa shacabka laftirkooda inay ilaashadaan ugu dambayntii wasiirka wasaaradda howlaha guud gudiska iyo guriyeynta dowladda hirshabeelle mudane maxamuud xasan fadhiise oo isna halkaani ka hadlay waxa uu sheegay in dowladda hirshabeelle ay ka go'an tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaanna waddooyinka si loo helo markaasi magaalo casri ah oo u adeegta bulshada sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada jowhar oo isku duuban oo ayagana kaalin fiican ka qaatay waan kaga mahadcelinaynaa dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa shacabka magaalada jowhar oo ayagana u dulqaatay intay hawshaan socotay waddooyinka ka xidhnaa ku sabray waxaan leenaha waa mahadsantihiin waxaan rabnaa sabarkii iyo dulqaadkii aa muujiseen mid ka dheeri ah inaad ku dartaan intay hawshaan socotana inaad ku sabartaan in aad la shaqaysaan dadka hawsha gacanta ku haya injineerada ka shaqaynaya inaad kala shaqaysaan annagana waa ku kontaroolaynaa waa ku korjoogtaynaynaa waxaan leenahay shaqo fiican ha socoto shaqo wanaagsan ha socoto waa jawhar cusub iyo waddooyin cusub oo casri ah waana mid ka mid ah mashaariicda waaweyn iyo yoolka hiigsiga xukuumadda madaxweyne cali gudlaawe xuseen oo maxaa la yidhaahdaa annagu aan wakiilka ka nahay runtii waa ugu mahad celinaynaa madaxweynaha juhdiga iyo dadaalka iyo soo jeedka iyo aragtida iyo maxaa la yidhaahdaa uu geliyey waxaan leenahay waa kaga mahad celinaynaa annaguna waxaan u taagan nahay inaan xaqiijinno yoolka xukuumadda oo ah horumarinta magaalooyinka iyo soo celinta bilicdooda iyo kor u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha hay-adda maaraynta munsiibooyinka qaranka sodma ayaa maalintii saddexaad gudaha magaalada baydhabo ka wada gurmad biyodhaamin ah yunis duraan cali ayaa warkaas inoo faahfaahinaya
hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maalintii saddexaad gudaha magaalada baydhabo iyo tuulooyinka ku xeeran waxay ka wadaa howlo biyodhaamin ah oo lagu gurmanayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada koonfur galbeed maanta biyodhaaminta waxaa laga fuliyey xerooyin barakac oo ku yaal bannaanka magaalada baydhabo halkaas oo biyo nafbadbaadin ah la gaarsiiyey dhowr goobood oo ay ku nool yihiin barakacayaal iyo qoysas nugul oo si weyn u wajahaya biyoyari iyo xaalada adag oo nololeed qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadkan biyodhaaminta ah ayaa u mahadnaqay hay-adda sodma
biyo la helay walqadoodii haa ma hadsantid heedsu uu subanin kooti biyo helni oo manaynay gabadoodni hasaln waa ma hadsantin haa waraabnay biyo helni ma hadsantid maashaalla hay-adda maareynta way maadsan tahay maanta aad jeclaa noo waa ka farxsan ilaa idin farxiy idinkan khayr allah idin siiyo sodmiyanen koyti biyini shanti erigan madiun ana oo manayni wayn baahna degmada iyonaita way kucodsadaana ini hatana walay markaasu lambaahanina sida tan kale dadka aradan guugan oomiyin wayn baahanyina nolol kaleednan baahanyin haddii lan helo koro boonooyin iyo walaila helo koro ina lase
kaaliyaha guddoomiyaha hay-adda sodma cabdiraxmaan waxiid oo uu weheliye guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada baydhabo ayaa sheegay in howlahan ay sii socon doonaan islamarkaana la gaarsiin doono deegaano kale u baahan gargaar deg deg ah si loo yareeyo saameynta abaarta loona taageero qoysaska nugul ee ku nool deegaanadan sidii aan maalmahan hay-adda maareynta musiibooyinka iyo wasaaradda gargaarka iyo maamulka degmada baydhabo aan ugu howlanayn u gargaaridda dadka dhibaataysan maantana waa maalin kale oo aan kaamamka kuwa ugu liita aan joogno kaamamka kalena aan u dirnay booyada aad u fara badan annaguna hadda halkan aan ka daafurayno mar kale waxaan dadka dhibaataysan ee abaarta ku saamoobay annagoo fulinayna awaamirta hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya iyo guddoomiyaha maxamuud macalin intaba waxaan la shaqaynaynaa hoon maanta isla wadnaa wasaaradda gargaarka iyo maamulka degmada inaan biyo dhaamin u qaybino shala raashinay ahayd waxaan qaybinaynay daraad biyey ahayd maanta saasoo kale biyaan wadnaa raashinkaan ku xejinaynaa asbuucan wuxuu nooya asbuuc shaqo koonfur galbeed waxa waaye dhibaato weyn ayaa ka jirta hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay ayaguna nagu garab siiyaan nasoo garab istaagaan khaasatan maadaama aan ahaa guddoomi agaasimihii amba uqaybsanay hay-adaha carabta waxaan halkan idinkaga baaqayaa inaad timaadaan aad aragtaan dhibaatada ka jirta baydhabo iyo koonfur galbeed guud ahaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adda qabar bisha cas oo runtii biyodhaamin bilahaan wadda ilaa roobku ka da'ana wadi doona ayagana aan biri kor moori doonno waxaan filaynaa hay-adaha kale inay kusoo daydaan hay-adda maaraynta musiibooyinka waxa waaye gobollada dadaal badan abaarta ay uga jawaabaysay ka wadaa galmudug waa waa waa waa ku wadnaa koonfur galbeed waatanaa waa joognaa hidadiili badan oo ku muuqata insha allah wali rajaanayni hay-adda sadmana reer koonfur galbeed gaaran reer baydhow ilgaaraysan aad ka seedii doontaan marka toddobaadkan biyo wedni si maalintii kow gudoomiye abduhaydnin kooyba meel raay unan bilaawni geeka meel raay sadiidan ya iila'e marka insha allahu zoonkan hata wali joognaha kajiminti tumanaad oo dad badan naka nool dad dhibaataysan waayeel ayaal waxyaabo kala duwan iska jiraan dad naafe baahiyaa gaarka qaban iyo tuugan marka insha allahu welilana inuunay gargaarka laakiin dadaal
mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulada galmudug iyo puntland ayaa magaalada gaalkacyo ugu qayb galay munaasabad lagu xidsiinayay saddex boqol oo carruur agoon ah cabdirasaaq maxamed ayaa gaalkacyo ka soo diray munaasabadan lagu ciidsiinayay saddex boqol carruur agoona kuwaasoo aabooyashood ku waaya dagaaladii ahligaha ee ka dhacay magaalada gaalkacyo islamarkaana tusaale u noqon kara dhaxalka foosxun ee laga dhexlay colaadbeeladii ka jiri jiray gobolkan muddo sannadaa ka hor ayaa maanta waxaa magaalada gaalkacyo uga qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada galmudug ee puntland saraakiisha hay-adaha amniga maamulada galmudug ee puntland odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo cuqaal munaasabadda ciidsiintan ay soo qabanqaabiyeen sanadkii sideedaad madashan nabadda iyo horumarka gobolka mudug ayaa waxaa ugu horrayn ka hadlay mahad maxamuud sahal oo ku hadleeyey magaca ururka madasha nabadda iyo horumarka kana warbixiyey agoonta maanta la ciidsiinayo
agoonta maanta la xiisiinaya waa saddex boqol iyo sideed agoon qoysaska ay ka kala yimaadeenna waa boqol sideetan iyo sagaal agoon labada qoys runtii waxaa moodaa inay wax baaxad weyn tahay marka loo fiirso ee, qof ahaan agoon ahaan iyo qoys ahaanba waa arrin joogto ah oo ay madasha ee, nabad iyo horumarintu ay ka dhigatay shaqo joogto ah oo sanad kasta la qabto shaqadan waxaa ee, maarata maalgeliyaalka oo taabogelinayay ee, san bangi oo ka mid ah ee, dadkii maalgelinayay ama shirkadii maalgelinayay waxaa ka mid ah musharax ee, liibaan axmed xasan oo si joogto ah uga qayb qaata agoontan xiisiintooda
mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland gaar ahaan maayarada iyo walaalaynta dadkan wada degan gobolkan oo runtii dadkii dhacdooyinka sida xaqdarrada nooga baxay in halkan la isugu keeno ubadkoodii oo la muujiyo laga qoormeeya waxay noo tahay fursad aada u muhiima nabadduna waxa weeye waxay leedahay wanaag iyo eh, baraaray leedahay dhibaataduna waxay leedahay waxyaabaha dhibka hadda maantay na haysta oo kale
gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo puntland maxamed ciise waaberi iyo gudoomiyaha gobolka mudug galmudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulla oo ku hadleeyey magaca labada dowlad goboleed ayaa iyaguna u mahad celiyey madasha iyo cid kastoo kaalin ka qaadata iisiinta agoontan aabbayaashood ku waayey dagaaladii ahliga ee ka dhacay gaalkacyo kuwaasoo haatan laga raystay kadib dadaallo loo galay nabad raadin iyo dib heshiisiin ka dhalatay magaalada loogu talagalay ciidsiintii sanadkii sideedaad halkaana ay ku ciidsiinayaan madasha isdhexgalka iyo nabadda gobolka mudug waxaan leenahay cid kasta oo ka qayb qaadatay waa uga mahad celinaynaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin Ee, runtii dadkii u mudnaa oo ra- la rabay in wax weeye lala qaybsado farxadda iyo ciidda baa maanta halkan jooga Ee, waxaan rajaynayaa inay sii socon doonto oo aysan intaas ku joogi dooninin iraada ay ugu talagaleen ilaahay ha ugu bedelo bedel khayr qaba maalkooda iyo awlaaddoodana waxaan leedahay iyo diintooda allah ha u barakeeyo waalidiinta ilmaha la soo dadaalana waxaan leedahay ilaahay ha idin barakeeyo sidaa ula soo dadaasheen ula dadaala insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay noqdaan mustaqbalka ummadda inay noqdaan intaas ayaan rabaa inaan idhaahdo oo xafladda aan ka idhaahdo
ugu dambaynna kulankan waxaa ka hadlay xubnihii ka socday bulshada qaybahooda kala duwan shirkadihii gacanta ka geystay taabagelinta iisinta agoontan kuwaasoo dhammaan u mahad celiyey madasha nabadda goontana waxaan leeyahay allaha noo koriya hana noqdaan kuwa diinta iyo dalka iyo dadka waxtara gacmaheena ku sirno fidaa kasabad aydiikum weye waxaan gacnaheena ula nimid baan aamsanahayo ilaahay cidna kama gardaraado laakiin arrinka muhiimka ah wuxuu yahay een, zakada oo aan la bixin waxaan u malaynayaa dembiyada ugu waaweyn oo miyiga ka dhaca inay tahay Ee, waxa aa wadaan ama mustaqbalka ilmihiina ka fakara ilmo taya leh inaad soo saartaan ku fakara xarunta boqor salmaan ee magaalada muqdisho ayaa dah furtay qaybinta sakaatulfidriga nuus duraan cali ayaa mar kale inoo faahfaahinaya xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo howlaha bini'aadinimada iyadoo kaashanaysa almaxaasin foundation ayaa maanta si rasmi ah gobolka banaadir waxay uga daahfurtay qaybinta mashruuca sakaatulfidriga ee sanadka laba kun labaatan iyo lix kaasoo qayb ka ah dadaalada bini'aadanimo ee lagu taageerayo dadka ugu nugul bulshada mashruucan waxaa loo qorsheeyey inay ka faa'iidaystaan ku dhowaad siddeetan kun oo qof oo iskugu jira qoysas sabool ah iyo barakacyaal gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha barakacyaasha ee gobolka banaadir diiradda ayaa si gaara loo saarayaa dadka nugul sida agoonta haweenka madaxda ka ah qoysaska iyo dadka dakhligoodu hooseeyo hindisahan ayaa imaanaya xilli dalka ay ka jirto muujado cusub oo abaaro iyo barakac ah islamarkaana ay sii xumaanayso xaaladda amniga cuntada dhankeeda almaxaasin foundation ayaa muujisay siday ugu faraxsan tahay iskaashiga bini'aadinimo ay la leedahay xarunta boqor salmaan ee gargaarkii howlaha bini'aadinimada iyadoo caddaysay in mashruucan loo fuli doono si hufan oo nidaamsan mashruucan wuxuu qeyb ka yahay dadaalada bini'aadinimo ee ballaaran ee xarunta boqor salmaan ee gargaarkii howlaha bini'aadinimada ka wada soomaaliya kuwaasoo ujeedadoodu tahay yareynta dhibaatada dadka nugul iyo xoojinta iskuduubnida bulshada magaca bishaar ibraahim alyalere inti haliintiya dhontaha sanaadi allaha siinsi fadirina siidaan alxamdulilah alshukrulilah inti haliintiya dhontaha sanaadi allaha nasi lanki hadhiibidi adduunye a kar allaha ka dhooro ee iiman iyoonay adduunye elenti e waligiso hadhiibidi iyoanka ma hadnagaan magacaygu waa axmed abdi fidada inasi ayaa lanasi waa gaajaysanahay alxamdulilah ilaahaman idinka uda mahad celinaynaa abaala idinku haynaa dagaara waa noo gargaarteen allaha idin gargaaro allah waa noo barse allah idin kar allah idin kaalmeeyo waa ka xabadeed xasanaadkeed allah idin siiyo ajari xasanaad allah idinka siiyo alxamdulilah ilaah ayaa mahadle deeqdan ay noo keentay dowladda sacuudiga baahi weynaa loo qabay alxamdulilah ilaah ayaa mahadle dadkiina waa qaateen marka ii sheeg adiga aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa wayna ku mahadsan tahay dowladda sacuudiga bismillaahirrahmaanirrahiim waa mahadsantihiin walaalahayna deeqdan alxamdu alshukru walaalahayna na siiyeen sheekadaanka yiridan waa qaadanay alxamdu alshukru magaceyga magaceyga maana aadan samow maana aadan samow magaceyga waa mahadsantihiin waa qaadanay sheekada walaalahayna agaasimaha waaxda gargaarka ayadda sodma sahre cali yuusuf oo qayb ka ahayd mas-uuliyiintii kasoo qaybgelay daafurkan ayaa u mahadnaqday hay-adda kiin salmaan waxaan halkan ka daafuraynaa sakaatu fitrigii ay kusoo maarata kusoo deeqday markaska sacuudiga boqortooyada sacuudi carabiya ay ugu soo tala gashay dadka saa'imiinta ah oo fuqarada ah ay ugu sadaqaysanayso maalmihii ugu dambeeyey ee sakaatu fitriga ay ahayd waxayna qayb ka tahay dadaalada ay mar kasta markaska maxaas iyo boqortooyada sacuudi carabiya ay ugu jirto kaalmaynta iyo ka jawaabidda abaaraha xaaladaha daran ee dalka soomaaliya sanadkan ku habsaday waxaan aada uga mahad celinaynaa isxilqaanka mar walba ay boqortooyada sacuudi carabiya walaalaheenna iyo markaska almaxaas ay mar walba ay ugu jiraan sidii dadka soomaaliyeed ay u garab taagnaan lahaayeen maadaama lagu jiro durufo adag xasan mahad alle agaasimaha samafalka degmada dayniile iyo sheikh aadan oo ka mid ah culimmada ducaadda ah ayaa ka hadlay fadliga sakaatulfidriga waxaa halkan lagu soo gaara maantay hay-adda boqor sacuudi iyo sadmo isla socota kun iyo shan boqol oo raashina wada waa ka qaabilnay dadkuna si aad iyo aaday u dhibaataysan yihiinoo waxba uma gasho inta islaanahoo maqlaysana waxaan ka codsaynaa inay naga soo gaaraan haddii alla yidhaahdo abaaraha daranoo jira oo lala daaladhacayo
farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama zakaata alfidri farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama zakaata alfidri duhratan liلsaa'imi min allagwi wاlrafathi wa ducmatan lilmasaakiin فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولذلك فضلك إلى رأي وحاكمة فقراء maalinta marka ciida oo la faraxsan yahay dadka fuqarada iyo dadka aqniyadaba inay wada farxaan oo qaarkooda qaarka kale markaa dee iskaalmeeyaan ayaa fadligeeda markaa ka mid ah injineer cabdulaahi cabdulqaadir madaxa xiriirka ee hay-adda almaxaasin foundation ayaa ka warbixiyey daafurka mashruucan
aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay halkan inaan idinla wadaagno munaasabadda daafurka fulinta mashruuca qaybinta sakaatulfidriga soomaaliya oo ay ka hirgelinayso boqortooyada sacuudiga oo ay kaashanayso hay-adda almaxaasin ugu horreyn waxaan si kale laaba ugu mahad celinaynaa boqortooyada sacuudiga iyo xarunta boqor salmaan dadaalada ay ku garab istaagayaan shacabka soomaaliyeed weliba xaaladahan aadka u nugul ay shacabka soomaaliyeed la daaladhacayaan abaaraha daashaday iyo amni darada dhanka cuntada ah mashruucan bidadnimo wuxuu saameyn ku leeyahay nolosha qoysaska danyarta ah xiliyadan abaaraha ay jiraan ujeedkiisuna wuxuu yahay si loo garab istaago shacabkaas tabaalaysan xiliyadan xilligan ciidulfidriga oo farxadooda looga shaqeeyo ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa boqortooyada sacuudiga sidoo kale waxaan alla uga baryaynaa ajri xasanaad dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan khayriga ah isla markaasna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu shacabka soomaaliyeed ilaahay ka dulqaado xaalada xafiiska warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa sanadkii sagaalaad oo xiriir ah eedsiiyey caruurta agoonta ay ka geeriyoodeen wariyaasha soomaaliyeed cabdirashiid maxamuud ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay kulanka ballaaran ee sanadkaa lagu ciisinayo carruurta agoommada ah oo ay ka geeriyoodeen aabbayaashoodii oo ahaa wariyaal soomaaliyeed kuwaasi oo intooda badan lagu dilay magaalada muqdisho kulanka sanadlaha ah ayaa waxaa soo qabanqaabiya xafiiska warbaahinta madaxtooyada soomaaliya oo kaashanaya agaasimayaasha warbaahinta dalka waxaana sanad kasta lagu ciiseeyaa boqolaal carruurta agoommada ah oo ay ka geeriyoodeen weriyaal soomaaliyeed sanadkan waxaa ciisiinta carruurta agoommada ka faa'iidaystay boqol labiiyo toban carruurta agoommada ah waxaana sidoo kale carruurtan ay heleen deeq waxbarasho bilaash ah taasi oo ka bilaabanaysa iskuul ilaa iyo jaamacad mareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan cabdulahi cismaan guure oo ka hadlay madashan ee u mahadceliyey xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada soomaaliya iyo bahda saxaafadda oo sanad kasta isku xilqaama ciidsiinta carruurtan agoommada ah boqol toban iyo laba carruura ayaa maanta loo qaybiyey min boqol dollar oo ay ku ciidaan allah hadduu kuuranya aadaan ugu mahad celinaynaa dadaalkaas waa ku faraxsannahay farcadda labaad ee sanadkan wehelidaa waa in haddii alla kuuron yahay carruurtaas loo helay waxbarasho firi ah ilaa heer jaamacadeed dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed oo wasiirka haddii alla kura wasaaradda waxbarashada faarax cabdulqaadir oo ballan qaaday isagana waa uga mahad celinaynaa cabdulaahi xisi kulmiye agaasimaha telefishinka universal ee u mahadceliyey wasiirka wasaaradda waxbarashada farax sheekh cabduqaadir kaasi oo u ballan qaaday carruurtan agoommada ah deeq waxbarasho dhammaystiran waxaana uu sheegay in maanta farxadda carruurtan ay la mid tahay carruurta kale ee soomaaliyeed saanay uga harin ilmaha kale ragga qaar ilmahooda ma ciidsiinin waxay la sugayeen in ilmahan ay la ciidaan maadaama muddo laga shaqaynaayey waxaan leenahay ilmaha ilaahay ha noo barakeeyo walaalihii naga dhintana janatul fardowsa allah ka waraabiyo kuwaanan raggeenna hadda joogay gabdhaha hadda joogana allahna amaansada guud ahaan cabdiraaq balaag oo ka tirsan howlwadanada xafiiska warbaahinta madaxtooyada soomaaliya ayaa u mahadceliyey kaalinta bahda saxaafadda ay ka qaateen ciidsiinta carruurtan ugu horreyn ilaahay subxaanatu watacaala ayaa mahad iskale ee noo suurtageliyey sida bahda saxaafadda ay sheegeen in sanadkii sagaalaad aan carruurteenni aragno la faraxno la iibno qaybna ka noqonno munaasabadaas ciidda inaysan dadkooda ka harinin sida asxaabta ay hadda ay faahfaahiyeenna sanadkan waxaa farxad kaloo noo dheeri ah in carruurtii ay waxbarashadoodii dugsi hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed oo wasiirkii waxbarashada uu noo ballan qaaday hawshii kale wareegidda ee lagu wareejin lahaana ay socoto iyadana waa mahad kale qaar ka mid ah waalidiinta carruurta agoommada ah ayaa ka mahad celiyey ciisiinta carruurtooda iyo deeqda waxbarasho oo u ballan qaaday wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda warfaafinta hiddaha iyo tacliinta sare annagoo ah agoonta wariyayaasha haweenku ay ka dhinteenaan aadaan ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada sharafta iyo qiimaha badan oo maaragtaayo sida bogaadinta leh ee ilmaha agoonta ah ay ugu hambaliyeysay waxbarashada firiya uga dhigtay walaalaheena wariyaasha soomaaliyeed oo mar walbana garab taagan carruurteena inay carruurta kale la ciidaan mar walba garab nagu siiyaan waa ugu mahad celinaynaa waxaa leeyahay ilaahay aniga jisaayo aad iyo aada u mahadsantihiin sidaa mar walba noo garab taagan tihiin waxaa kaloo ku faraxsanahay oo aad iyo aad ugu faraxsana oo mar walba ugu mahad celinaya wasaaradda waxbarashada wasiirka waxaa leeyahay waa mahadsan tahay halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatanna warka dibadda wasiirka difaaca yuhuudda ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen cali larajani oo ka mid ah saraakiisha ugu sarraysa golaha amniga qaranka ee iiraan iiraan weli kamaysan hadlin sheegashada yuhuudda ee ku aadan in ay dileen mid ka mid ah saraakiisha ugu muhiimsanaa ilaalada kacaanka ee iiraan cali larajani ayaa shalay jeediyey khudbad uu kula hadlayey muslimiinta caalamka isagoo sheegay inay dagaalka bariga dhexe uu u dhexeeyo islaam iyo gaalada warkii habeen maad dhegeystayaal kala socotay rediyo jawhar waa naga inta